bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaa walmursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wuxuu yihi sheekhu raximah llah suwaru lqudwa wuxuu kasoo waramay imaamnimada imaamka in lagu daydo oo lagu xidho iyo shuruuda ay leedahay haddaba waxay yeelanaysaa suwar sagaalabu halkay noogu sheegay marka alqudwa waa imaamka kudayashadiisa iyo ku-xidhashadiisa weeyaan suwaru lqudwati imaamka ku-xidhashadiisa suuradaha ay leedahay tiscatun sagaal weeyaan tasixu fi khamsatin shan waa ku asaxaysa suwarkaasi sagaalka ah shan ka midihi waa asaxaya afar baa soo hadhaya afartaasi ma asaxayaan weeyaan qudwati rajulin birajulin tasixu waa asixi doontaa qudwadii tasixu fi qudwati rajulin birajulin nin nin ku xidha waa asaxaysa oo ninku hadduu nin ku xidho salaadiisa waa sax wa qudwati imra'atin iyo gabadh ku xidhashadeed birajulin nin ay ku xidhato iyaduna waa asaxaysa wa qudwati khunhaa mid khunha ah kudayashadii birajul nin uu ku daydo oo uu ku xidhana waa ku asaxaysa wa qudwatu wa qudwati imra'atin gabadh ku xidhashadeed bikhunhaa mid khunhaa ay ku xidhatana waa ku asaxay waqudwatu waqudwati imra'atin biimra'atin gabadh gabadh ku xidhatana waa ku asaxaya wa tabtulu fi arbacin afarna waa ku guri qudwati rajulin biimra'atin nin gabadh ku xidha qudwadiisa waa buraysaa ma asaxayso wa qudwati rajulin iyo nin ku xidhashadii bikhunhaa khunha ku xidho iyo wa qudwati khunhaa khunha ku xidha bimra'atin gabadh iyo wa qudwati khunha bikhunha khunha khunha ku xidha sagaalkii suuradood afartii aan asaxaynin iyo shantii asaxayba waa inoo sheegay shanta asaxaya waxaa ugu horeeya qudwatu rajulin birajul inuu imaamku yahay nin maamuunkuna uu nin yahay yacni nin baa waxa uu ku xidhanaya nin buu ku xidhanaya imaamkiisii uu ku xidhanayay waa rajul waa asaxaysa iyada bilitifaaq ahlu cilmiguna waa ku ijmaaceen lianna imaamata arajul hiya alasl inuu imaamku nin noqdo baa asalba ah lificli nabiyi sala allahu calayhi wasalam wal-a'imati min bacdihi rasuulkaana caynkaa sameeyey ka taas iyadu waa asal weeyaan ka labaad wa qudwati imra'atin birajulin gabadh nin ku xidhata imaamkii waa nin maamuumkiina waa gabadh iyadana waa asaxaysa oo waxa weeyaan gabadh baa waxay ku xidhatay imaam nin ah bay ku xidhatay waa asaxaysa iyaduna oo waqtiga rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam dumarku masaajidka iman jireen rasuulkay ku xidhan jireen calayhi salaatu wasalaam waxaa kale si gaara inoogu sii caddaynaya anas bnu malik radia allahu canhu wuxuu yihi ayeydii oo la odhan jiray muleyka ayaa waxay u yeedhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxayna ugu yeedhay cunto ay u samaysay cuntadii markii uu cunay ayaa wuxuu yihi qumuu faliusalli lakum kaca ay markaasi aan idin tukiyey ka anas wuxuu yidhi faqumtu ilaa xasiirin lanaa qad iswadda min tuuli maa lubis waxaan u kacay caw aanu lahayn oo madoobaaday intii la goglanayay ee dee maaragtay la isticmaalayay badnideeda awgeed ayuu u madoobaaday fa nadaxtuhu bimaa-in biyaan ku rushiyey cawdii cawdii lagu tukanayay buu dhigay markaa rasuulku waa kacay calayhi salaatu wasalaam wasafaftu ana walyatiim aniga iyo agoonka markaa joogay guriga ayaa safanay waraa'ahu rasuulka xaggiisa dambe waalcajuuzu min waraa'inaa islaantii ayid ahaydna xagga dambe iyaduna istaagtay marka rasuulku waxaanu tukiyay bu laba ragcadood uma insaraf marka yani iyaduna waa ahlucilmiga ku isku racsanyay qolada saddexaad ama suurada saddexaad ee asaxaysa waa qudwati khunha birajulin waa khun khunhaha waxaa la idhahdaa labeebka ninka dum xaggii dumarkana lagu tirinayo xaggii raggana lagu tirinayo labadaba kaasaa khunha la idhahdaa waxaa dhacda waqtiyada qaar ka mid a khunhahaasi in uu dhinac dhinac u bato ama xagga dumarkuu badanaya oo dumar buu noqonaya ama xagga ragguu badanaya waxaa dhici karta inuu labadiiba markaasi labada aaladood xubintii ragga iyo xubintii dumarka labadaba inuu yeeshana waa dhici karta marka ninkaasi khunha la ydhaha qofka waxaa dhahdaa khunha la ydhaha soomaaliduna waxau yaqaanaa labeeb soo ma a ninkaasoo ku xidhan markaasi nin wa qudwati khunhaa khunhe ku xidha birajuli nin ku xidha isna qudwadiisaasi waa asaxaysa ku-xidhashadu ku xidha waa asaxaysa waayo horta imaamku waayo imaamku waa nin maamuumkiina waayo waa khunha haddii aynu idhaahno khunhuhu waa nin maay maxaa ka soo baxay meeshii nin nin ku xidhay soo ma haddii aynu khunhihin idhaahno waa dumar waa gabadh haddaynu ka soo qaadno maxay noqonaysaa gabadh ku xidhatay nin a gabadh ku xidhatay maxay nin marka waa asaxaysa saasuu sax ku noqonay wa qudwatu wa qudwati imra'atin bikuntha gabadh ku xidhatay khunhe iyadana waa asaxay imaamku waa imika waa khuntha gabadha maha ya inkee waqudwati imraati bikunha baan marna qudwat kunha brjn soo dhamayna iyada iminka gabadh baa waxay ku xidhatay kunha bay ku xidhatay imaamka imika waa ayo ma gabadha masoo kunha waa alkunha soo ma kala tukinayana waayo waa gabadhi iyadana waa asaxaysa waayo waxaa suuragala kunhuhu nin hadduu noqdo wuxuu noqonayaa imaamkii nin buu isku bedelay kakudaba ka ku daba xidhanna waa gabadh weyn waa sax haddii aynu nidhaahno kunsihii waa gabadh hadday laga soo qaado ou noqdo gabadh waxay noqonaysaa waa gabadh gabadh ku xidhatay iyadana waa asaxaysa sooma a wa qudwati imra'atin bimra'atin gabadh gabadh ku xidhatay iyadana waa asaxaysa imaamkii waa ruux dumara qofku koli tukinayaana waa dumar iyaduna waa asaxaysa oo dumarku waqtiga rasuulkuna waa istukin jiray waxaa ka mid ahaa caaisha radia allahu canha iyo umu salama waa tukin jireen dumarka markay tukinayaana safka safkooda dhexdooda ayay istaagi jireenoo markay dumarku istukinayaan iyagu markay dumarku iyagu istukinayaan sida raggoo kale xagga hor istaagi maayaan imaamku ee safka dhexdiisa lagu istaagayaa imaamkooda saasaa ka sugnaatay saxaabadii ridwaan ullaahi caleyh marka ayagu imaam way isku noqon karaan way istukin karaan weyaan shalay waxaynu soo sheegnay xagga mowqifka imaamka iyo ma'muumka sida ay noqonayso yuu sheeku inoo soo sheegay haddii ma'muumku qof keliya uu yahay imaamku garab istaagaya laakiin ka horeyn maayo horeyntana waxa waxaa la ictibaarinayaa cidhibta faraha lama ictibaarinayo marka safka la sameeyana waxaa laga sameeyaa cidhbaha ee faraha laga samey maayo waayo faruhu ma simi karaano farihii way kala dheeraanayaan lakiin cidhibta way simaysa haddii ay ma'muumiintu ay noqdaan laba dadka imaamku daba xidhay hadday laba noqdaan safka dambe istaageen imaamkuna waa horeynaya markii laba qof oo keli ahaayeen imaam iyo ma'muum keli was garab istaageen imaamka midigtiisu istaagi doona mid labaad hadduu soo kordho imaamku hore u bixi doono hadday fakad u bannaan tahay isagaa tallaabo hore u qaada haddii kale iyagu dib u riixi doona labadooda si ay safu noqdaan xagga dambe istaagaan xagga dambe istaagi doonaan ama hadday wax fahamsan yihiin wax garanayaan iyaga dib u bixi doona oo xagga dambe mar hadday laba noqdeen saf bay noqonayaan halkan waxaa ka soo baxaya ninku keligii saf ma noqdo laakiin gabadhu keligeed saf bay noqota ninku keligii saf ma noqdo safkan waa koonahaasi bannaan yahay ama dhinacaasi ka bannaan tahay keligii halkaa ka bilaabi maayo hadduu keligii istaago u xidho salaadii saa ku tukado salaadiis ma asaxayso rasuulku waa diiday calayhi salaatu wasalaam markaa safku hadduu buuxsamo unbay culimadu yidhahdeen lidaruura daruurada keensanaysa hadda meel uu ka galo ayaan jirin laakiin safkii oo bannaan inuu keligii haddana saf gadaashiisa istaaga ma asaxaysa iyado ruuxa dumarkii laakiin keligii saf bay noqonaysaa oo maalan raggii hadday safkan taagan yihiin de raggi garbi geli mayso iyadoo xagga dambe ka istaagaysa haddii had ay isgarab istaagaan oo ay dhacdo in dumarkii ama gabadhi imaamkii ku xidhato daysna garab istaagto amaba safkii ragga ha koonaha kale ay ka gashaba amaba ay sinaadaan oo safkii halkana dumarkiina safkoodii ay siman yihiin oo isgarab isgarab gelayaan salaada waxba u noqon mayso salaadii rag jabi mayso oo la odhan maayo dumarkaasi safka dhinaca kale ka soo galay salaadda way jebinaya laakiin dumarka safkoodu wuxuu ka dambeeyaa sufuufta ragga ayuu ka dambeeya hadday carruur joogto carruurtay kasii dambeynaya sida markaa culimadu ay sheegeen shalayna aynu tilmaano waay wa tabtulu fii arbacin afarna waa ku buraysaa maxaa buraya qudwadii ku-xidhashadii imaamka lagu xidhanayay ayaa buraysa qudwati rajulin bimra'atin waxay ku jabi doontaa qudwati rajulin nin ku-xidhashadii bimra'atin gabadh ku xidha waa cagsiga marka hore waxaanu soo marnay qudwa qudwati qudwati imra'atin birajulin imaamku wuxuu ahaa nin kala tukanayana wuxuu ahaa dumar ruux dumar marka waa cagsigii imaamkiibaa waxay noqotay gabadhii baa imaam noqotay ninkiina wuxuu noqday ma'muum marka nin baa ku daba xidhay salaadiisii ruux dumara ma asaxayso waayo ruuxa dumarkiihi laysat min ahli imaamati imaamnimada ehlu maaha imaamnimada salaada iyo imaamnimada kale weyn ee madaxtinimada midna ehlu maaha madaxweynena noqon mayso qadaagii iyo xukunkiina qaban mayso imaamna noqon mayso madaxweyne ku-xigeen iyo wasaaradana qaban mayso mas-uuliyaddaas raggaas kale dumarku ma laha waxaa u daliila qowluhu sala allahu calayhi waaalih wasalam lan yuflixa qowmu wallow amrahum imra'a qowm liibaani maayaan arrinkoodii dumar u dhiibtay arrinkoodii dumar u dhiibtayoo ka dhigtay markaasi mas-uul ka dhigtay qomkaasi libaani maaya salaadiina waa noocun min alwilaaya wilaayada ayay ka mid tahay markaa loo dhiibi maayo yacni xaqu ma laha welibana waxayna sii tusinaya dumarku inaynay salaadii imaam ka noqon karin rasuulku safka gelayaan buu sheegay khayru sufuufi اrijaali awaluha wa sharuhaa aakhiruha wa khayru sufuufi الnisaai aakhiruha wa sharuhaa awaluha marka masaajidkii lagu tukanya ragii dumar iskugu yimaadaan safka ugu horeeya ragga ugu khayr badan dumarkana safka ugu dambeeya ugu khayr badan gabadha safkeeda la dambeysiiyey ee la yidha adugu ragga waad ka dambeynaysaa haddaa la idhahda imaam baad tahay way ka horeynaysa safkeediina waxaa yidhi khayru sufuufi الnisaai aakhiruha ka ugu dambeeya ugu khayr badan marka masaajidka la isugu yimaado raggii dumarka isugu yimaadaan ay kuwada tukanayaan marka waxay kutusinaysaa inaynay xaggii horeyna gelin talabaad wuxuu rasuulku sheegay sala allahu calayhi wa alih wasalam xadiidka ka asaxay ninka salaadiisa waxaa jara saddex shay eyga madow iyo dameerka iyo almar'atu albaaliqa almar'atu alxaaid yani albaaliqa gabadha qaangaadhay way hormaritaanka hormarto mar haddaa la yihi gabadha ka hormartay ee qaangaadhay salaadaada way jebinaysa imaam noqon karta wey yani kuma horgeli karto ta sadde afraad ayna tusinaysa inaanay maaragtay imaam noqonayno waxaa ka mid a dumarku waa cawra sidaa daraaddeed horgelitaanka ragga ay horgasha waxay sababaysaa fitna safkan ka horeeya safkan ku agtukanaya ee ay ka horeyso inuu shaydaanku ku mashquuliyo bayna daawadaan salaadoodi bay horda ku kharibanto marka dumarku imaamnimadii salaada shaqo kuma laha culimada qaarkan ijmaac bay kusoo naqliyeen culimo dhowra kusoo yaa tilmaantay inay culimmadu ku ijmaaceen inaanay gabadhu tukanaynin aan lagu daba xidhanaynin salaadii oo raggi raggi raggii inaynay tukanaynin hadday cid khilaaftayna wax yar baa khilaafeen culimada mar haddii imaamnimadii salaadana loo diiday imaamnimadii ka weyneydna ti yarad baa loo diiday imaamnimadan salaada way iyo waxaa la hahdaa alimaamat suqra alimaamat alcudmaa waa madaxtinimada wey marka haddii tii yarad loo diiday oo la yidhi ruuxii dumarka ahaa adugu shaqo kuma lahido ma tukanaysid tii ka weyneydna hadalkeedaba iska dah marka dumarku iyagu madaxtinimadana waxba kuma laha iyagu madaxweyneyaan waxay ka yihiin guryahooda guryahay hagaajinayaan sharcigu saasuu sheegay laakiin in madaxtinimo la sameeyo waa oo madaxtinimo loo dartaransiiyo gaalada ayaa markaasi wadata oo waxaan waa wax xagga gaalada inaga yimi welibana xoog bay ku wadayaan oo waxaynu maqalnaa koota la xidhay soo ma ya yacnimadu qasab wey ama hala doorta meyna dooran hata halka hala siiyo dumarku ma jiraan xataa wixii marka lagu celceliyey shayga munkarkaa marka hore la sheego dadku waa inkiraya laakiin haddaa lagu celceliyo oo uu socdo uuna la joojinba waayo marka dambe waana la qabsanaya waana la qabsanaya waxaanas marka dad u dooday dumarkii wasaarada lama siinin madax lagama dhigin gaaladina waxay wadaan iyaguna dhinaca kale waxay bixinayaan adduun fara badan si ay maaragtay u fasahaadiyaan dadkiiyo ururo dumar baa la sameeyey dumarka ururo fara badan bay u sameeyeen waxaa ka shakeyna ka shaqeynaya dumarkaas bay lacag siinayaan dabeetana waxyaabo fara badan oo ayn xaq u lahayn oo sharcigu u diiday bay marka waxa weyaan ku wada iyaguna waa naaqashaatu caaqil waa dad dad raggii baa lagu shaqeysanaya gaalada ku shaqeysanaysa maxaa dumar numaanaysa marka kasi jilicsan waay kaasi waa ka koowaad ee aan ansaxayn wa qudwati rajulin bikunha ka labaad ee qudwadiisu ay buraysaa waxaa weeye wa qudwati rajulin ninku xidhashadii bikunha kunha ku xidho nin baa wuxuu ku xidhanaya ayo kunha imaamku waa ayo maanta ya waa kunha maamuumkin waa ayo waa nin waa rajul khunsuhu waxa suurtagal ah inuu yahay ruux dumara yani waxayn ama waa dumar ama waa nin ixtimaalka ku jira ah inuu dumar yahay haddii la yidhaahdo waxaa suuragal inuu dumar noqdo waxay noqonaysaa nin ku xidhay ruux dumara iyaduna may asixayn marka asix mayso wey wa qudwati khunha bimaratin khunha ku xidhay ruux dumara iyaduna asix mayso waa waxa muxtamal ah waxaan idhi waxaa suurtagal ah in uu khunhuhu noqdo nin soo ma waxaa kala soo in ruux dumara noqdo marka haddii nidhaahno waa nin waxay noqonaysaa waa nin ku daba xidhay ruux dumara wa qudwati khunha bimraatin waxaa suurtagal nin ba inuu yahay dabeetana waa nin ku daba xidhay ruux dumaraho iyaduna may asaxayn wa qudwati khunha bikhunha khunha khunha ku daba xidha iyadana waxa weeyaan iyadana asix mayso waxaa suuragala khunhaha imaamkiihi inuu yahay ruux dumar khunhaha ma'muumkiina uu yahay ya nin inuu yahay ixtimaalkaas ku jira ilan labadiiba way ixtimaalayaan waxaa suuragal in nin noqdo waxaa suuragal in ruux dumarna yahay ama waa dumar ama waa nin marka haddii imaamkii aynu kasoo qaadno nidhaahno imaamkan khunsihihi waa ruux dumara kaka dambe ku daba xidho khunsahaana aynu kasoo qaadno ama ixtimaalkaas uu jiro ah waxa weya inuu nin yahay nin yahay dee nin ruux dumar ku daba xidha ma asaxayo sala qudwadiisaas salaadiisaasi ma asaxayso marka waxaa la odhan doonaa ka ma'muumka ah imaamka maaha ka ma'muumka ah salaadda ha soo celiyo salaadda ha soo celiyo kala tukiyeyba salaadda soo celinayo shuruudu jamci taqdiimi arbacatu jamcu taqdiim salaadaha waa la jamciyaa waxaa la jamciyaa oo la isku geeyaa duhur iyo casr waxaa kale laisku geeyaa maqrib iyo cishaay intaas weeyaan xaaladaha safarkaa laisku geeya qofku markuu musaafir iyo socoto u yahay ayaa rukaska qofka musaafirka la siiyey waxaa ka mid ah in labadii salaadood buu jamciyo duhur iyo casar inuu isku geeyo oo mar wada tukado labada salaadood midkood waktigeeda iskugu geeyo maqrib iyo cishaayna labadaa salaadood wati midkood waktigeeda iskugu geeyo waxaa ka soo baxaya markaa laba ayaa kasoo baxaya mid waxaa dhaha jamcu taqdiim midna waxaa jamcu takhiir waxaan idhi labada salaadood mid ka mida waktigeeda la iskugu geynaya waxaa u bannaan ta hore in iskugu keeno waxaa kale u bannaan ta dambe in iskugu geeyo ta hore hadduu iskugu keeno salaadii salaa labada salaad ta hore hadduu tukado laba tii hore iyo ta dambeba halkaa kuwada tukado jamcu taqdiim baa ladhahaa haddii uu salaada dambe iskugu geeyana oo ta hore waktigeedii ka daayo una tukanin laakiin salaada labadii salaadood isku geynaya ta dambe waktigeeda hadduu iskugu geeyana waxaa la idhaahdaa jamcu takhiir tusaalaheedu wuxuu noqonaya qof socoto ah ayaa salaadii duhurba usoo gashay waktigii salaad duhur markay soo gashay wuxuu doonay inuu tukado socodkiisana uu iska wato duhur buu tukan casar buu soo qadimi doonaa oo waktigiisi aan la gaanin imika duhur baa la joogaa duhurn casarna uu raacin duhur markuu tukado casarna uu raacinaya xilligan uu tukanayo waa xilligii salaaddii duhur weeyaan wuxuu iskugu keenay salaadii casar iyo salaaddii duhur buu iskugu keenay waxaa odhanaya jamacata jamcu taqdiim maqrib iyo cishaay xilligii salaadda maqrib buu wada tukanayaa cishihii iyo maqribkii wuxuu soo qadimay salaaddii cishaay iyo hore usoo dhigay jamcu taqdiimka waa ka jamcu takhirka muxuu noqonayaa salaadii duhur baa dib loo dhigay waxaa la gaadhsiinayaa salaadda casr waktigeedi salaadda casr waktigeedi tukanay xilligii duhur ma tukanayo dib buu dhiganay laakiin xilligii salaadda casr markay soo gasho casri duhur israacinaya maqribna tukan maayo dib buu dhiganayaa salaada cishaay waktigeeda ayuu maqribi cishaay wada tukanaya dib u dhigitaankaa wuu dib u dhiga tii hore ee uu tii dambe iskugu geeyey jamcu ta'khiir baa iyadana la ydhahaa haddaba labadaas jamcaba waxay leeyihiin shuruud bay leeyihin shuruudi binoo sheegay shuruudu jamci taqdiim jamcu taqdiimka shuruuddiisu arbacatun afar weeyaan albadaatu biluulaa horta labada salaadood ta hore in lagu bilaabo waniyat ljamci fiihaa waniyat ljamci iyo jamac inuu qofku niyoodo fiihaa salaada hore dhexdeeda inuu niyoodo iyo iyadoona shardi walmuwaalaatu baynahumaa iyo in la xidhiidhiyo wa dawaamu lcudri cudurdaarku inuu daa'im yahay intaa salaadihii la tukanaya waay shardiga koowaad waxa weeye albada-atu bilulaa ta horey lagu bilaabo labada salaadood waqt waa jimcu taqdiimkii weeyaan marka imka duhur iyo casar oo kale waxaa la tukanayaa waqtigii duhurka maxaa lasoo qadimay casar baa lasoo qadimay soo ma waxaa la keenay halkee halkii salaada duhur baa la keenay salaada hadda waqtigeedu joogo waa duhur casar waa la soo raray iyada marka horta labada salaadta hore horeysii taba horeysa duhur maqribi cishaani kaba horeeya maqribi cishaa kaba horeeya maqrib maqribka marka hore maqribka hortuko cishaha ku xujisa duhurna hortuko casarkana ku xujisa waa saas waayo salaadan xilligeeda marka joogo ayaa lala socda markaa salaadii kale way ka dambaysaa waniyat ljamci iyo jamcinta niyadeeda iyaduna waa shardi weeyaan fiihaa salaadan koowaad dhexdeed markaasi la niyoodo waxa uu leeyahy sheekhu in la niyoodo in la jamcinayaana waa shardi salaada hore laakiin dhexdeedaa la niyoonaya waxaad niyoon doontaa markaad xidhanaysid salaada hore inaad jamcinaysid salaadan aad tukanaysid inaad salaad kala raacinaysid baad niyoon doontaa duhur baad tukanaysaa imikaad xidhanaysaa casarkiinaad raacinaysid baad niyadda ku qabanaysa haddii xilligaa aada niyo weydid waxaad niyadda ku qabanaysa salaadda dhexdeed mark aduu kudhex jiraba ayaad niyoon doontaa inaad duhurkii aada raacin doontid casar haddii xilligaa aanad niyoonin intaanad salaadda ka bixin oo assalaamu calaykum aanad odhanin waa inaad niyadda ku qabataa haddii qofkuba uu niyoon waayo inuu salaad uu salaada raacinayo jamcinayo jamcigaa hadduu niyoon waayo jamacaasi ma asaxayo mar haddaa la yidhaha jamacaasi ma asaxayana micnaheedu waxa weeye jamcintaasi yacni jamcintaasi ma asaxayso haddii la yidhaaho jamcintu ma asaxayso micnaheedu waxa weeye laysraacin maayo labadii salaadood jamcintii way burtay salaada labaad waktigeeda lala sugaya marka maxay noqonaysaa salaadii casar ha tukani ee waxaad la sugtaa waktigeedii ina waa lasoo qadimayay waktigeedii ka hor baa lasoo yaa la tukanayay haddaba salaadii du casar waktigeedii waktigeedii u daayo la sug saasay noqonaysa oo marka la idhaahdo jamcigu waa buray waxaana burinaya qofkii oo niyoon waayay in labada salaadood la jamcinayo goormaa la niyoonaya labada salaadood ta hore baa la niyoonaya markaad gelaysid ama salaada dhexdeeda ku jira ama intaanad salaaddii ka bixin salaada hore intaanad dhamaysanin waa inaad niyootaa kaasu waa qowl waxaa jira qowl kale saa kitaabka nagu kaassaas waa saa kitaabka nagu taalawi imaam musani raximah llah saaxib imaam shaafici isagu wuxu uhi shardi maha shardi maha in la yidhaahdo marka la jamcinayo salaada koowaad waa in la niyoodaa in la yidhaahdaa shardi ma noqona sababtoo ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa jamciyey lagama soo werinin saxaabaa la tukanaysay weliba saxaabada la tukanaysa qaar badan oo ka mid a arrinkaasi waa ka qarsoonaani ee dadku wada culimo may ahayn umuu sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka maadaama caynkaasi ay tahay oo shardi aan wax daliilo loo haynin welibana dadka caamada ah ee lagu yidhaahdo uun safarka markay gelayaan waad jimcin kartiin la yidhaahdo ee aan garanaynin iyagu cilmigii waxay ku keenaysaa xaraj sidaa awgeed daliil ma laha in la yidhaahdo waxa shardiya in la niyoodaa niyada in la niyooda way fiicantah lakiin in la yidhahdo waa shardiyo niyadii ku asixi mayso salaad jamci jamcigi ku asixi maayo la yidhahda ma asaxayso arrinkaasi wuxuu leeyahay daliil ma laha qowlkaasna raajix yani shardi maha shardigaas shardigee niyat ljamci fiiha shardi bu ka dhigay soo ma shardi maha walmuwaalaatu baynahuma labadii salaadood in la xidhiidhiyo duhur baa la tukaday maxaa lagu xijisiinaya casar markaaba marka la jamcinayo sunno loo dhexaysiin maayo markuu doonayo inuu duhur iyo casar israaciyo duhurkii uu tukado haddana waa aqiimi doona casar buu raacin hadduu iska fadhiisto oo uu tasbiixsado oo uu sunnaysto oo kadibna waa raacinaya ma asaxaysa iyaduna waxba loo dhexaysiin maayo wax yar qofka weysadu ka jabto oo doona inuu weysaysto oo kale iyo mooyaane cudurdaarkaas mooyaane waa wax kaloo dhexaysiin maayo waa inay labada salaad xidhiidhaan iyo labada salaadba waqtigeeda laga soo qaaday wa dawaamu lcudri cudurdaarkii loo jimcinayna waa inuu daa'im yahay ilaa inta salaada labaad laga xidhanayo salaada salaada labaad ilaa inta laga xidhanayo cudurdaarku waa inuu jiro cudurdaarku muxuu ahaa safar safar baa sababay in la jamciyo waxaa loo jamciyaa safar iyo roob baa loo jamciya safar baa sababay salaadii koowaad buu tukaday tii labaad ilaa intuu ka xidhanayo waa inuu musaafir yahay wey ilaa intuu salaada labaad ka xidhanayo intuu dhammaynaya maha hadda intuu ka xidhanayo wey markuu xidho wixii ka dambeeya hadduu muqiim noqdo salaaddu waa sax wey jamcigaasi sax buu ahaanay haddii laakiin markuu salaaddii koowaad tukaday tii labaad weli isagoo aan xidhanin cudurdaarka dhammaado oo uu safarkiiba ka baxo ama roob baa da-ayay salaaddii koowaad markuu dhamiyo roobkooba qaadayba waa istaagay cudurdaarki waa istaagay marka salaaddii labaad lagu dari maayo waqtigeeda baa lala sugi doona laakiin salaaddii labaad markuu xidhay wixii ka dambeeyey baa cudurdaarka dhammaaday jamcaas waa saxwi xagga safarka oo kale haddaynu tusaaleyno waxyaabay ku tusaaleeyeen waxaa ka mid a qofka doonta la socdoo kale iyo doomaha beriga hore doomala raaci jira barka badda la marayo deetana salaaddii uu tukanayey salaaddii koowaad buu tukaday tii labaad intuuna gelinba doontii baa badda xeeligeeda kusoo xidhatay wadankiisii buu soo istaagay marka safarkii waa ka baxay cudurdaarkii safarku waa dhammaaday muqiim buu noqday ma jamcinayo jamcaas ma jiro salaadan labaad muxuu la sugi doonaa waqtigeedii casarkii oo kale waqtigiisu la sugi doonaa haddii laakiin salaaddii koowaad uu dhameeyey tii labaadna waa xidhay isagoo tii labaad markaa xidhay oo ku dhex jira oo tii labaad tukanaya baa safarkii dhammaaday oo doontii ay soo xidhatay jamcaasi waa sax wey saasuu sax kuyi marka dawaam cudur waa caynkaas cudurdaarku waa inuu daami ilaa goorma laakiin ilaa inta uu ilaa inta salaad dhammaan sama ilaa inta salaada labaad laga gelaya weeyaan ilaa inta salaada labaad laga gel laga xidhanayo salaada labaad adoo ku dhex jira haddii safarkii uu dhammaado jamacaas waa sax wey marka waxaa shardiya cudurdaarku waa inuu jiraa ilaa inta salaada labaad laga gelaya shuruud jamci taakhiir shuruudu jamci taakhiiri jamcu taakhiirka shuruuddiisa itnaana laba weeyaan niyat takhiir niyada dib u dhigitaanka waqad baqiya min waqti اluulaa waqtigii koowaadna iyadoo ka hadhay maa yasacuhaa wax markaasi ku filan salaad in la tukado wa dawaamu lcudri cudurdaarka jiritaankiisa ilaa tamaami thaaniyati ilaa talabaad intay dhammaanayso niyat takhiir waa ta koowaad dib u dhigitaanka in la niyoodo iyadu waa shardi haddau fiirso niyada dib u dhigitaanka imika jamcu takhir baa la sameynaya salaadii duhur waqtigeedii lama tukanayo dib baa loo dhigaya xaggee la geenaya casr maqribna dib baa loo dhigaya waqtigiisa waa la dhaafinaya xaggee la geenaya waqtigii salaada ceshaa haddaba waxaad ogaataa salaad waktigeeda dib loogama dhigo lama dhaafiyo ma banaano taas qofka salaadda usoo gashay cudurdaarna ma haysto waktigeedii buu sidaa ku saaray waa khatar wey qofka salaad waktigeedii cudurdaar la-aan ku saaray camalkiisa waa buraya ahlu cilmiguna waa su khilaafeen qofkaa salaadda ma qalayna mise ma qalayna yani marka ma banaano in salaadda waqtigeed dib loo dhiga oo waqtigeed la dhaafiya ma banaano mar haddaynay banaanayn imika qofka cudurdaar buu haystaa inuu salaaddii duhur markii soo gashay maadaamuu socoto yahay inuu dib u dhigo oo casarkii waqtigiisi dib ugu dhigo ayaa uu leeyay haddaba ha niyoodo niyadda ha ku qabto salaaddii duhur hadda inuuna tukanaynin ee waqtiga casarka uu raacinayo xilligaa salaadda duhur usoo gashay waa inuu niyeystaa hadduu niyeysan waayo oo casarkii doona inuu raaciyo jamacaas ma asaxayo mar haddaa la yidhi jamacaas ma asaxayo maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya salaada casar waktigeedii bay dhacday iyadu salaada duhuur xilligaa uu tukanayaana qalay noqonaysa maxay noqonaysaa qalla bal tii hore aynu dib ugu noqono tii hore maxay ahayd waxay ahayd in casarkii iyo duhurkii waktiga duhurka la wada tukado niyadiiba ka tegey markay ku socono shardiga ah wa niyat ljamci fiiha shardiga aynu qaadano waa la dhaha waa shardi weeyaan muu niyoonin jamcigaasi ma asaxayo maxaa dhacaysa marka hadda maxaa dhacay maxaa la samaynaya casarki waxaa la sugaya waktigiisi oo saas haddii iminkana lagu yidhaahdo jamcu ta'khiirkii jamcaasi ma asaxay haddaa la yidhahdana waxaa ka dhalanaysa salaadda waa hal xilligaa joogta waktigeeda waa salaad waktigeedii bay dhacday iyadu laakiin salaaddii waktigeedii dib looga soo dhigay qallay isku bedelaysaa iyadu maxay isku bedelaysaa qalla ayay noqonaysa waa saas marka qofku horta waa in uu niyoodaa inuu salaadan waktigeedii dib uga dhigay ina salaadba waktigeeda usoo galay in dib loo dhigaana may banaanayn cudurdaar buu haystaa waa inuu niyadda ku qabtaa in uu dib u dhigayo casrkii dib ugu dhigayo ama maqribkii cishaha dib ugu dhigayo halkuu leeyahy sheekhu waqad baqii min waqti luulaa maa yasacuha wuxuu kala jeedaa salaadan hore waxaa ka harhsan wakti la tukan karayo haddii wakti aan la tukan karin bay noqoto salaada qalay marka horeba wuu dayacay way qalay noqonaysa ya marka waa inuu niyooda inta salaadii koowaad ay joogto waa inuu niyooda wakti la tukan karayo salaada la tukan karayo waa in inay ka harsan tahay waktigaa leg hadduu ka harsan yahay oo niyooda waa asaxaysa maalan socodkiisi buu iska watay duhurkii iyo hawshiisii muu tukanin salaadii duhor wax yar ka harsan yahay oo laakiin la tukan karayo ama ragcad laga gaari karayo ama laba ragcadood ama saddex ragcadood la tukan karayo ayaa u xusuustay ama ay noqotaba inuu niyoodo markaasuu niyooday muxuu niyoonayaa inuu salaadda duhur dib u dhigayo oo casarkii raacinayo waa saxsa laakiin haddii waktigiiba u baxaba waxa weye niyadii waktigeeda waa dhaafa marka inta la niyoonaya waa goorma salaadan aad dib u dhigaysid intii joogto bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda intay joogto weeyaan wa dawaamu lcuduri cudurdaarkii inuu daa'imo ilaa tamaam ahaaniyati tii hore cudurdaarku ilaa goor bu soconi ilaa inta ya ilaa inta salaada labaad laga gelayo ay ta hor joogaysa samaaheen iminka tan waa ilaa inta salaada labaad dhammaanayso waa in salaada koowaad ay dhammaataa salaada labaadna ay dhammaataa ee cudurdaarka weli jiro haddii salaaddii koowaad ay dhammaato salaaddii labadyadoo dhexda lagaga jirana cudurdaarkii dhammaado oo safarkii uu istaago oo safarkii halka ku dhammaado jamcaas ma asaxayo deetan maxay isku bedelaysaa mar hadda la jamci ma asaxayo salaadda waktigeeda uu joogaana waa adaa-an salaadda waktigeedii laga soo rarayna waa qadaan ma fahanteen hadda ya a tii hore uun halkii awalkii bilowga ka ahayd tan maxaad gaarsiinaysaa un dhamaadkaad gaarsiinaysa shuruud lqasr sabcatun toddoba weeyaan qasrinta salaadda la qasrinayo salaadda marka safarka ku jiro baa la qasrinaya marka haddaba la qasrina shuruud baa la dhigay waa toddoba an yakuuna safaruhu safarkiisu waa inuu ahaado marxalatayn laba marxaladood waa inuu noqdo marxalatayn waxaa logala jeedaa sayru yowmayni muctadilayni waa laba maalmood socodkood socod dhexdhexaada ninkii maaha laba lugoodlaha la odhanaye markaaba dee cararay gaadhaya meesha kaa maha qof dhe si dhexdhexaada u soconaya oo meel degaya oo meelaha qaar ku nasanaya oo waktiyada qaar kamid wax cunaya cuntadii u degaya o kale waqtiga cuntadii marka soo gasho oo kale istaagaya oo cuntada cunto cunaya safarkaas masiiratu yowmeyn kaas ayaa waxaa la dhahdaa marxalatayn marka waxay ku qiyaaseen ahlucilmigu waxa weeyaan lix iyo toban arifoof lix iyo toban arifoof maylkiina waxay idhaahdeen sideed iyo afartan mayl kilomitr markii lagu qiyaasay shan iyo siddeetan kilomitr waa intaa jirtaa masaafada safarku waa intaa noqon wixii intaa ka yar safar ma noqonayo konton kiilo afartan kilomitr soddon kilomitr safarna ma noqonayo kaasi waa qowl lakiin qowl kale jira odhanaya magaca safar wixii la yidhaahdo waa waa ku waa ku asaxay safar baa wixii dadku curfiga loo celinaya safarki an yakuuna safaru safarkiisu waa in noqdo marxalatayn laba marxalo marxalatayn waxaa looga jeedaa laba maalmood socodkood oo muctadil ah dhexdhexaada wa an yakuuna waa inuu noqdaa safarkii mubaaxan mubaax waa inuu yahay safarku waa inuu noqonin safar xaaraan ee safarku waa inuu noqdaa mid mubaax maa laa xaaja fii ficlihi waxaa soo gudagelaya safarkii waajibka ahaa iyo safarkii sunnaha ahaa baa soo gudagelaya safarka waajibkiihi waa xajkii tegitaankiisii oo kale iyo cumrada qofka xajku ku waajibay safar inuu galaa dee safar la-aan lama tegi karo safarkaas waajib buu noqonaya ka sunuuna wuxuu noqonayaa iyadoo maalan lasoo ziyaarto oo kale masaajid masaajidka rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam iyo masaajidka xaramka masjid alaqsa kuwa iyo alabulcilmiga oo kale waqtiyada qaar ka mid a qofku alabulcilmi u baxo safarkii mubaaxa ahaa oo tijaaradii baac mushtarigii oo kale wey safarka makruuha ah waxay dhahan culimmadu waa qofku keligii socda oo aan cidba raacin keligiibuu awrkiisii fuulaya halkaasuu soconaya ama gaadhigiisiibuu fuulaya keligiibuu safraya keligii ma ficna markaa safarkaasna karaahiya haddaba safarka waa inuu mubaax noqda maxaa ku baxay safarkii macsida ahaa safarka macsida waxaa loo qaybinayaa labo qofka safarkiisii macsi ku sameynaya waxaa loo qaybinayaa labo mid waxaa la dhahdaa alcaashi bisafarihi midna waxaa la dhahdaa alcaashi fii safarihi alcaashi bisafarihi waa ninka marka horeba wuxuu baxaya safar macsiya wuxuu u baxay inuu dadka dariiqa u fadhiisto oo uu dadka dhaco ayuu u baxay ama khamrad inuu cabo ama ribo inuu soo isticmaalo oo uu kusoo shaqaysto ayuu baxaya safarkaas waa macsiyo oo rukaskiis ma yeelanayo salaadii jimcin maayo qasrin maayo afuri maayo soonkii hadduu soon waqti soon jiro inuu afuro looma ogolo rukas yeelanayo alcaasi fii safarihi ka safarkiisa isagu cisyaanka kula dhexyimid waxa weeye qastigiisa hore sax buu ahaa bayca mushtari buu safray lakiin safarkii macsi dhex dhacday bayca mushtari buu safray inuu soo ganacsado ama ganacsi buu u baxay dabeetana waxa weeyaan safarkiisa macsi dhex dhacdo ama khamrad buu soo cabay ama zina dhex dhacday xumaan baa dhex dhacday safarkiisa ninkaasi isagoo rukaskii safarka waa leey rukaskii safarka waa yeelanay oo salaada waa qasrin waa jamcini afurka waa yeelanay soomad ma labadaasaa loo qaybinaya safarkii mubax ya alcaasi bisafarihi waa ba alcaasi bisafarihi iyo alcaasi fii safarihi alcaasi bisafarihi qastigiisa ugu horeya waa maxayba inuu macsu baxo weya markuu anba baxayo macsi buu baxayo kaasi ruqsad male alcaasi fii safarihina qastigiisa hore sax buu aha lakin maxaa dhex dhacay salaadii waxaan jira safarkii maa dhex dhacay ya macsia dhex dhacday waxaa kale ka mid ah safarada macsida qubuuraha oo safar qubuuraha oo safar loo gala waa safar macsiya halka inuu ka baxo qofku uu yidhaahdo sheekh hebel baan qubuurtiisa soo ziyaarinaya maanta wax lagu soo galaya oo ziyaaradii sheekh hebel baa jirta meel fog ugu safray safarkaasi waa safar macsiya leanna qubuuraha in loo safro rasuulku waa diiday caleyhi isalaatu wasalaam wاlcilmu bijawaazi اlqasri inuu qofku og yahay qasrigu inuu bannaan yahay qasrigu inuu bannaan yahayna waa inuu og yahay qofki inuuna jaahilka ahayn in qasrintayna bannaanayn hadduu jaahilka yahay oo uu iska iska tukado oo salaadii afarta ahayd laba ragcood uu tukado waxa weeyaan salaad qasrigiisas ma asaxay waa inuu aqoon waa inuu og yahay in la qasrinayna banaantay waay kulli qofku marka dee loo sheego oo la idhaahdo salaadaha afartaa waa la qasriya intaasoo ku filanba waa ogyahay marka inay banaantay waniyat lqasri waxaa kale iyaduna ka mid a shuruuda uu leeyahay waxa weyaan safar qasriga safarku niyat lqasri cinda alixraami qofku marka uu xidhanaya salaadii in uu niyoodo qasrigii salaadii duhur waad qasrinaysaa imisaad kala soo qaadaysaa imisa ragcad dheheed afar imisa laga dhigaya iminka laba la tukanaya marka waa la qasriyo labaa laga tegay labana waa la tukanaya waa inuu niyoodaa inuu qasrinayana waa inuu niyoodaa goorma laakiin markuu xidhanayo inuu qasri tukanayo waa inuu niyoodaa wa an takuuna salaatu salaada waa inuu noqoto rubaaciyatan salaad rubaaciya afar ragcadood waa duhur casr cishaai salaada suxo iyadu waa laba lama qasrinay salaada maqribna waa saddex lama qasrinay salaad waa inay rubaaciyo tahay afar ragcadood waa ina tahay wa dawaamu asafari ilaa tamaamiha wa dawaamu safari safarkiina waa inuu daa'im yahay ilaa tamaamihaa ilaa inta ay salaadu dhammaanayso salaaddii markaad gashay safarkiina waa inuu socdo ilaa intaa salaaddaad dhammaynaysid salaaddii haddii ay noqoto adoo salaadaadii ku dhex jira in safarkii uu dhammaado hadday noqoto waxay noqonaa salaadda inaad dhamaystirtid maalan doon buu la socda salaaddii duhur buu qasrinaya waa xidha ragcaddii koowaad markuu tukaday iyaa tii labaadba doonta way soo xidhatay wadankiisa kusoo xidhatay waa joogaa waa muqiim buu noqday salaaddii laba ragcood tukan maya afar ragcood buu tukanaya yaana shardigu muxuu ahaa in uu dhammaystiro salaada inay dhammaato labada ragcadood dhammaadaan isagoo weli safri ku dhex jira wy may dhammaanin isagoo salaaddii badhna tukada badhna u harsan yahay ma muqiim noqonay waa itmaaminaya waa dhamaystiraya ruqsadii baa yaa zuushay wey wa an laa yaqtadiya waa inuuna ku xidhanin bimutimin mid dhammaystiraya salaaddii fii juz-in qeyb min salaati salaadiis ka mid a waa inuuna ku xidhanin wa an laa yaqtadiya waa inuuna ku xidhanin bimutimin mid dhammaystiraya salaadda waa inuuna ku xidhanin fii juzin qayb waa inu ku xidhin min salaati salaadiisa ka mid waa inu ku xidhin qayb salaadiisa ka mid a waa inuu ninkan salaadda dhamaystiraya waa inuu ku xidhin ninka salaadda dhamaystiraya waa kee waa nin muqiima ninka waa qasrinayaana waa nin musaafir wey nin muqiima waa inuuna ku daba xidhanin kii musaafirka ha markuu doonay inuu qasriyo hadduu nin muqiima ku daba xidho ninka muqiimkii salaadda waa dhamaystiraya afar ragcadood buu tukanaya isaguna waxay noqonaysaa imaamka inuu ku raaco oo uu dhamaystiro markuu leeyahy fii juz-i min salaati waxa weeyaan qayb salaadiisa ka mid o ragcaddii ugu dambaysaba ku xidhay mar hadduu ragcaddii ugu dambaysaba ku xidhay oo imaamka ragcad keligu tukaday isaga afar ragcood buu kici doona saddex ragcood buu kici doona afartii waa dhamaystiray wax salaadiisa ka mida waa inu kuba xidhan ba ninkaas uu iska ilaalinaya marka hadduu doon inu qasriyo imaam muqiima ku daba xidhan maayo culamada qaar ka mid waxay idhahdeen xataa hadduu adxiyaadka la fadhiisto adxiyaadkii ugu dambeeyey buu ku xidhay imaamkan adxiyaadkii ugu dambeeye ku jira afar ragcood buu tukaday imaamkan inkuu ku daba xidhay waa muqiim waa dhamaystira salaaddii ragcaddii uguwuxuu ku jiraa adxiyaadkii ugu dambeeyey iyuu fadhiya salaadda waa ka baxayaa isna waa ku xidhay salaaddii markuu ka baxo kan musaafirka ah qasrigiisa asixi maayo waxay noqonaysaa inuu afar ragcood u tukada bay yidhahdeen juz-un salaaddiisa ka mid a culamada qaar kamid waxay idhahdeen hal ragcadood ayaa markaa hadduu ku xidho ayaa ay noqonaysaa in uu dhammaystiro calaa ay xaal qofka doonaya inuu qasriyo waa inuun ku daba xidhanin imaam dhamaystiray qof dhamaystiray waay waxaan ku dayn waxaan ku daraa jimca ya uji hay ya arrin qaaran joojiyo ilaahay waynu joojinayna insha allah wuu dhamaanay kitaabka insha allah wiigga soo socda haddiinu dhammayn weyno hal maalin ku dari doonaa sala allahu wasalama wbaaraka calaa muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin